tababarkan oo ku saabsanaa fahamka nabadda iyo xalinta khilaafaadka ayaa loo qabtay qaar ka mid a ardada dhigata iskuulka sare ee galgaduud ee magaalada dhuusmareeb ee caasimadda galmudug waxaana tababarka soo agaasimay macadka nabadda iyo dubheshiisiinta xala dhalay iyadoo ardayda la guddoonsiiyey shahaadooyin ka turjumaya ka qaybgalka tababarka ay ka qaybgaleen aasaasaha macadka daraasaadka nabadda iyo dubheshiisiinta xaladhalay ayuub macalin cali ayaa ugu horeyn ka warbixiyey tababarka
maanta waxaan booqasho ku nimid dugsiga sare ee gobolka galguduud halkan waxaan ku qaban doonnaa haddii ilaahay inuu tababar ciwaankiisu yahay fahanka nabadda iyo xalinta khilaafaadka understanding peace and conflict resolution waxaan u mahad celinaynaa maamulka dugsiga galguduud oo barnaamijkan nala fududeeyey sidoo kale macadka daraasaadka nabadda iyo duwishisiinta ee xaladhalay inta barnaamijkaanu socdo ka faa'iidaystayaasha ardayda iskuulka dugsiga sare ee galgaduud fasallada form forka iyo form treega iyo gudiyada iskuulka uu leeyahay sida gudiyada ardayda dhexdeeda ah ee xalinta khilaafaadka iyo problem solvingka waxa la yidhaahdo ayaa haddii ilaahay idno tababarkan aan u qabanaynaa tababarkan waxaa ka faa'iidaysanayaa soddon arday inta uu socdo haddii ilaahay idmo waxaan ku falanqayn doonaa fahanka nabadda iyo khilaafaadka iyo xalintooda dabcan nabadda markii laga sheekeynaya waa brogram aada u weyn nabad horta waa iska saalan tahay eri ahaan waa eri kooban laakiin markii gudaha loo galo waa dabcan macluumaad iyo faa'iidooyin badana ku sugan haddii ilahay idmo marka barnaamijkan wax badan ayaan rabnaa inaan ku falanqayno sidoo kale taxalinta khilaafaadka marka ugu dambeyda aan rabnaa inaan gudagalno dabcan khilaafaad markay dhacaan stageska uu maro hababka loo xaliyo iyo technikiskaasaan haddii ilahay idmo aan rabnaa inaan kusoo gabagabayno dhanka kale guddoomiyaha guddiga wacyigelinta ardayda iskuulka galgaduud maxamed shariif maxamed ayaa sharaxaad ka bixiyey waxyaabihii ay ka faa'iideen muddadii uu socdo tababarka
maantay waxaa halkan kooris buuxa noogu qabtay macadka daraasaadka nabadda iyo dib u heshiisiinta ee xalidhalay kaasoo aada uga mahad celinayno wakhtiga uu noo soo horay iyo cilmiga faraha badan ee ka baxsan midkii iskuulka aan saaka usoo aadanay oo meeshaan nagula wadaagay run ahaantiina aan aada iyo aada ugu bogaadinayo inuu marar badan annagana noogu soo celceliyo deegaano kaloo badan noogu gaarsiiyo kaasoo fikirkeenna wax badan ka bedelay iyo qaabkii aan islahayn oo xaaladdu sida ay tahay iyo markaan daraasada aan qaadanay qaabkii aan fikirkeen isku bedelay sidii aan meesha u wada fadhinay aada iyo aada ugu mahad celinaa boqol kiiba boqol guul ayaan u rajeynayaa markasta aniga tale ahaan waxaan soo jeedi lahaa dadka ka qayb qaadanaya oo horinaya colaadahaas in ay ka waantoomaan oo ay ka fogaadaan falxumadaas ilaan qofka gacantiisa asagu dhibkii ku fuliyey iyo qofka soo amrayo isku mid ay ahaan isku mid ay noqon doonaan fircawn iyo haamaan isku waxba isma dhaaf waxba isma dhaamaan sidaasay lamid noqonaya waxaan ku waani lahaa dadkaas inay ka waantoomaan oo aysan dadka walaalaha hubna iskugu dhiibin isku isku dirin dhiigoodan ay badbaadiyaan tababarkan ayaa intii uu socday ardada waxaa lagu barayay sida loo xaliyo xalinta khilaafaadka iyo ka shaqaynta nabadda iyo wadajirka ardayda